waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waad mahadsan tahay xasan waxaan salaamayaa runtii soomaalida faraha badan ee ku nool qaarada australia walow weli aduunka meelaha aan fursada u helin in aan booqdo runtii australia nasiibka aanan ii gelin iyadoo weliba arrimaha dibaddana baarlamaanka aan guddiga u qaabilsan jaaliyadaha iyo qaxootiyada iyo arrimaha horseeya siyaasadda arrimaha dibadda baarlamaanka aan u qaabilsannahay taa marka u horeyso reer australia markiis kugu kay horeysay iyo golow inaan si xurmad leh u salaamo meel kastoo ay joogaan inaga dhegeysanayaan salaanta islaamkana ay tahay mid aan usoo marinayo hawada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaas su-aashaada uu imaado baryahani sida aada ka dhawaajisay waxaa jira shirar muhiim ah oo wasiiqa ummadda soomaaliyeed looga hadlayo oo dhinaca dowladda soomaaliyeed oo aanan u kala harin hay-adaheeda suuriga ah baarlaman iyo xukuumad madaxtooyo iyo garsoor intaba iyaga maanta hawsha adag sidii loo gaari lahaa doorasho dadban maadaama tii tooska ahay suurtagal xilliga noqon weyday iyo caalamka oo dhinaciisa isagana ka wada wixii dadaal ah oo soomaaliya markaa hawshaasi adag na sugaysa lagu fulin lahaa iyadoo tii ugu dambeysay shalay golaha ammaanka wafdi ka socda ay soo gaareen muqdisho ayna la shireen madaxda qaranka halka dhinaca kalena baarlamaanka shalay aan u kala harin fadhigiisii ilaa iyo gobolka uu ka dhaco isagana uu ka shirayay nasiibka umad soomaaliyeed iyo hawsha ku aadan hanaanka doorashadaasi ay u dhici karto iyo aqalka sare iyo hoose oo iyagana mawduucyo oo iyagana khuseeyo oo runtii aada ay ahayd arrimaha aada loo gorfeynayay islamarkaana aan weli go-aan cad laga qaadan waa garta xildhibaan marka ajendayaasha looga hadlayay shirka baarlamaanka ka socday oo kooban haddaad noo sheegta maxay ahayd ajendaha ugu muhiimsan horta doorasho iyo ilaahay raalligu ka noqdo agoo labaatankeeda in aan maalin lagu dari karin oo arrinta sidii awal heshiiskana uu ahaa loogu qorayna dastuurka kumeelgaarka ah markay dhammaysato dowladdan ama xukuumaddan ee afarta sano in baarlaman iyo xukuumad iyo madaxtooyo intaba intii ku timid doorasho ama magacaabis ama xolasho waxay dood ha noqotee hadduu xildhibaan yahay hadduu wasiir yahay iyo hadduu guddoomiye baarlamaan yahay iyo hadduu barlamaneyser yahay sidii caadada ahayd halkaa ayay oga eg tahay kadibna waxaa meesha la filayaa in la helo baarlamanka baarlamaankii bedeli lahaa ee dooran lahaa kadib madaxweyne cusub xukuumadana siin lahaa codka kalsoonida markuu ra-iisul wasaare madaxweynaha markaa u guuleysta doorashada isaga ay baarlamaanku soo saaraan sidii markaa lagu yasinay hanaan dowladeed ee aan horeyba usoo baxratay egleelnay ayaa la rabaa in qaabkaasi la helo la waafajiyo iyadoo waxaa hadda laysku afgartay badi inay tahay hanaankii hore ee afar dhibic shan four point five in lagu salaysiiyo habkii qabaliga ahaa hadala darab ha iska huwanaago misana waxaa haddana meesha soo gashay in aqal sare ee la leeyahay ayaa maamul goboleedyadu iyagu ay ka imaaneysaa xaggooda oo iyagana min tira cayiman oo taa ay noqotay arrinta laysku mari waayay oo ilaa iyo haddana ay taagan tahay codsiga madaxweynuhu baarlamaanka shalay la hor yimid iyo tan beesha caalamkuna ay tahay inaan waxba laga bedelin oo garoowe iyo amuuro kale ee horay ee oga shireen madal la dhigay soomaaliya ee gaar ahaan muqdisho waxaa intaba baarlamaanka waxaa shalay ay ka muuqatay in marka laga reebo doorashada iyo soo xolidda mar kale odayaasha iyo qodobo kale la halmaala in taa aan wax ka qabin balse laakiin ay adag tahay hadda sida ay wax ku socdaan aqalka sare inuu baarlamaanka ogolaado ayadoo loo sababeynaya cadaalad darro ahsan oo ka jirta haddii la yidhaahdo hanaanka loo qoondeeyey ayadoo aanba sharciga waafaqsanayn oo hanaanka doorasho qodobka toddobaatan iyo labaad oo aan waxba laga bedelinin islamarkii layska qaato haddana waxaan dastuuriyanba maatay ee baarlamaanka horey aan u sharciyey waa garta xildhibaane marka aqalka sare marka laga reebo in laysku qabsaday meeqaamka muqdisho ama gobolka banaadir maxaa kaloo xildhibaanadu ay ku diidan yihiin oo sharci darro uu ku yahay hadleeda meeqaamka banaadir horta marka ugu horeyso in baarlamaanka uu sameeyo waa mid laga sugayay ee xukuumaddana iyada xaggeeda uu ka yimaado ma jiraan wax hadda ee xukuumaddu annaga baarlamaan aan ka hayno oo meeqaamka gobolka banaadir ee fusaya gobolka banaadir waa jirtaa in ay ay wadaan maaragtay dad siyaasiyiin ah ama ururada bulshada ka tirsan inay leeyihiin maamulka gobolka banaadirna waa inuu yeeshaa xubno u matala aqalka sare taa laftirkeeda waxaa dadku ay isweydiinayaan waayo horta gobolka banaadir dadka loo yaqaano oo dega ee rasmiyan ee ka turjumi karayay dadka hadda yimid ee sida maaragtay habqanka ah kusoo galayba ma dadkii la yaqiinay ee xamar ee asaliga ah ee degenaa ee lagu yaqaano maaragtay taariikhiyan miya wax badan baa ma aragtay ayaa iskuwan oo aanan dadku qaarkii ee iyaga aanan weli layska wada dhaadhicinin haddii maanta degmooyin shalay ay abuurmeen oo xamar la sameeyey kuwa dadkii degenaa ee boqol sano iyo maata ka badan ee intaasi ee iyaga loo yaqiinay ee ku noolaan jiray ee dad ahaan iyo iyo ummad ahaan iyo mujtamac ahaanba ee ummadaasi degana iyaga qeyb ay ka ahaayeen oo aan sheekadaba lagu soo qaadin magacooda ayaa meesha ad arkaysaa waxa soomaaliya madaxa isugu geliyey ilaa iyo haddana ay u heshiin la-dahay ee kala tagga iyo dhibaatada iyo burburka ugu wacanna waad ogtihiin oo waa cadaalad darro baahsan ee meel weliba lugta la gashay marka dadkii waxay doonayaan nin wax isaga rabo inuu ninka kale inuu u diidan yahay nin ninka kale wuxuu xaq u lahaa inuu yidhaahdo maya xaal baan ka maraynaa taasi isagana u yidhaahdo xaqayga halay siiyo marka waxyaabaha taagan waa waxa u baahan waa garta xildhibaane waxaa kaloo la leeyahay xildhibaanada qaar baa ka cabanaya heshiisyadii lagu gaaray muqdisho oo madasha wadatashigo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu wada gaareen iyo kii garowa ka dhacay maxaa cabashooyinahoo ku saabsan oo heshiiskaasoo xildhibaanada qaar ay diidan yihiin haddaad ka warqabto horta sideedaba soomaalidu waxay tiraahdaa raggu ballan baa xidha haweenkuna xari wixii ra ku ballamaa ama iyaga ay go-aanka wada gaaraan wixii sidii lagu fulin lahaa wadajiran looga shaqeeyo ayay diiniyan iyo dunyawiyanba ay tahay waxa dadka bani aadamka looga baahan yahay inay fuliyaan laakiin marka ugu horeysa haddii arrimuhu si aan munaasab ahayn ee hawsha lagu galo oo inna ay arrintu ay noqoto mid iyaga la siiyo fursad ay ku horgoodo inna ayaga goobta dhanba inay soo fadhiisato iyada la waayo ama talada guud ee wadanka sidii soomaalinimo in loo wada qaabilo ama loo wada wajaho marka la waayo ee kooxaysi iyo ninjeclaysi iyo gobolaysi iyo maaragtay isku danaysi iyo arrimuhu ay iyaga sal ay u noqdaan aakhiritaanka way fashilmaan oo marka runta laisugu yimaado meesha kama dhibcaanka ahayd ayaa lagu kala tagaa waana dhaqan soomaalidu ay badi ragga siyaasiyiinta ay leeyihiin markii hore ayaa wixii la dhoodhoobay aanu ahayn wax si rasmi ah ee inta looga soo wada tashaday ama baarlaman inta isaga inta uu fadhiistay ama dadka loo xulanayay xataa ee la yidhi mid si ikhtiyaari ah ee la yidhi yaa ku habboon oo reer hebel haddii matalaadba ee soomaaliya qabiil laysku matalayo yay jecel yihiin ama yaa u qalma ama yaa markaa buuxin kara criteriyadaasi hadba ninka lasla yidhaahdo dadka hawsha wata oy iyaga ay habeen ay taleefon usoo dirsadeen ayaa aroortii madasha u fadhiisanayay tiina haddaanan ku qancin karin qofka wixii ugu soo qaaday dadkii ugu soo qaadayna hadda dhibkeeda ay leedahay marka dad fara badan oo meesha layska geystay oo aan kalsoonina ka wadanin reerahoodii oo aanan lahayn abilitigii iyaga ay iyaga ay meesha wixii ay ka soo qaadeen ee ay ku qancin lahaayeen dadka ay matalayaan ayaa waxay noqotay caqabad oo wax ayaga ay sideen meel ay geeyaan iyo dad ay u dhiibaan iyo qof ka qaata ay waayeen marka waa midda baarlamaanka aada maqlaysay shalay annaga ragga baarlamaanka aan dirsanay inay nagu soo celiyaan bay ahaydoo inay go-aan noo gaaraan oo iyaga halkaa ay la fafariistaan wixii iyaga ay meesha iyaga ay ka wada hadleen dadka odayaasha ah annaga nooma taallo hawshaasi tanna maanta hortaalo unbaa na khusaysaan go-aankeeda gaaraynaa ciddii diidi lahayd ciddii ku farxi lahayd
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali